inta badan furniinka ayaa keeni kara dhaqaalyarada ka jirta deegaanka waxaana saameynta ugu badan ay saamaysay carruurta taas oo loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara kala tagga lamaanaha isqaba furniinka ayaa waxaa intiisa badan ay saamaysay waxbarashada carruurta iyo guud ahaan maskaxda carruurta qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanadaahi ee wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ayaa waxa ay ku baaqeen lamaanaha isqaba inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara furniinka
dhibaatooyinka ku imaada caruurta markay waalidiintooda kala tagaan waalidka markuu isla joogo iyo markuu kala maqanahay dhibaato fara badan ayaa ku imaada caruurta lay caruurtii inay tafaraaruq ku imaadaan hadhoodii xagga koriinka hadday noqoto xagga waxbarasho iyo xagga maskaxiyanbo because waalidka markuu isla joogo caruurta wax badan ayay faa-iidayaan oo labada dhinacba waxaa ka garab taagan waalidkii hooyo iyo aabayuu haystaa marka onis uu waalidkii hal dhinac laasanahay stiil waxbaa ka maqan muhiimad inkastoo hooyo ee ta haddana waalidkii aaba kama maqnaan karo marka marwalba waxaa wanaagsan in waalidkii isla joogaan dhibaatooyinka aad ku tiro badan cunuga la kulmo waxaawaay in mooralkii uu ka dhinto ilan waxaa ka maqan waalidkiisa mid kamida ama dhinac kamid a in waxbarashadii ama hiigsigii iyo hamigii uu lahaa inuu si fudud ku gaari waayo sababta oo ma haysto laba waalid oo dhinac taagan oo ku barbaarinayo xagga dhaqanka iyo xagga idabta iyo xagga waxbarashabo marka mar walba waxaa ku dhiirinaya amase ku dhiirigelinaya in waalidiintoodii aysan kala fogaanin haddii dhibaato walba iyo dhib walba ka imaado ay u sabraan caruurtoodii aysan kala fogaan hadday dhacdo hataa in la kala fogaado always in loo daayo cunuga cunugin waalidka midkii loo arko inuu korin kara haddii hooyo loo arko ama haddii aabo loo arko in loo daayo oo aysan waalidka ama inta badan waxaa la sameeya soomaalida waxay sameysaa markay waalidka kala tagaan hooyadii waa laga qaataa cunuga waxaa la siiyaa maamo kaloo eedaa loo geeyaa taasoo mooralku imaan karo cunuga marka in waalidkiisa marnaba laga qaadin siiba hooyada iyo aabaha marka isfuraan oo kale markii caruurta hooyadood iyo waalidkooda ay isfuraan waxaa ku imaada dhibaatooyin fara badan oo u imaan karo inay saameyn u yeelato waxbarashadoodii saameyn u yeelato mararka qaar caafimaadkooda iyo koriinkoodii intaba waxaa yeelay waalidka markuu isfuro caruurta way kala way kala qaataan inbaa qof baa qaataa kadibna dhibaatooyin fara badan ayaa u imaado siiba in caruurtii mararka qaar shaqsiyan ay u aadaan inay shaqaystaan oo kale ay noqdaan caseeye ama waxyaalo fara badan inay ka shaqeeyaan oo kale sida wiilasha sometimes xitaa ay noqdaan darbijiif taasna waxaa keentaa furiinka ku imaada waalidiinta waxaa looga bixi karaa in waalidiintu ay isku samraan in yacni ubadkoodii ay dhaleen ilmahoodii ay fiiriyaan aayahoodii waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii intaba ayagoo ka talinaya in ay yacni furiinkii ku degdegin oo ama hadday isfuraan xitaa caruurtii iyo ubadkii markaa meesha yaalay caafimaadkoodii waxbarashadoodii intaba laga fikiro